بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacna wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoum qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maraykanka oo la filayo in saacadaha soo socda uu dib u bilaabo weerarada ka dhanka ah iiraan iyo maamulka gumaystaha yuhuudda oo la geliyey heegan sare sidee ayay dhaqdhaqaaqyada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin bannaanka u keeneen fashilka iyo taagdarida ciidanka caluushad u shaqaystayaasha ee ruushka uu dacmiyo shiinaha iyo maraykanka oo kala saxiixday heshiisyo ganacsi iyo trump oo ku dhawaaqay inuu wanaajinayo xiriirka kala dhexeeya biijiin qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii afar iyo tobanaad ee taxanaha asiira nabawiyah duruusun waa cibar ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobaiylabaatanka bisha dulqacdaha sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu gaaray magaalada biijin ee caasimadda waddanka shiinaha halkaas oo lagu soo dhoweeyey iyadoo ay kulamo wada qaateen hogaamiyaha shiinaha shinjinbin dhinacyada ayaa kala saxiixday heshiisyaal dhaqaale arrimaha laga wada hadlayna waxaa ka mid ah xiisadda iiraan xukuumadda washington waxa ay sheegaysaa in qodobada biijin ay kula heshiisay ay ka mid tahay in iiraan aysan weligeed yeelan hub nukliyeer ah dhanka kale washington iyo biijin ayaa sheegay in laga maarmaan ay tahay inuu sii socdo sii shaqaynta marinbiyoodka hormus oo ay sheegeen inuu muhiim u yahay tamarta caalamka dhanka kale maraykanka ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu dib u bilaabo howlgalladiisa militariya ee ka dhanka ah iiraan sida ay ku warantay warbaahinta aksiyos oo u dhow aqalka cad maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana wararku waxa ay sheegayaan in uu galay xaalad feejignaan ah waa hagaag weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii horena waan isla maraynaa iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta maanta ku eegi doonnaa warbixin ka hadlaysa sidee ayay dhaqdhaqaaqyada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee galbeedka afrika bannaanka u keeneen fashilka iyo taagdarada ciidan ee calooshad ushaqaystayaasha ruushka sideese ayay murtasaqadan awooddooda ugu weeciyeen in ay ku dhibaateeyaan bulshada muslimka ah ee maali warbixin cusub oo uu baahiyey wargeeska foreign affairs ayaa lagu sheegayaa in go'aankii ay dowladda maali qaadatay islamarkaana gudaha waddankeeda ay ku keentay ciidanka caloosha dushaqaystayaasha ruushka ee lagu magacaabo guutada afrika uu ahaa mid si aad ah uga horseeday xaaladda wakhti xaadirkan ay ku jirto halkii filashadeedu ay ahayd in amni ay u soo dabaalin doonaan murtasaqadanna waxay xaaladdu isku rogtay in furimaha ay ku jabaan taasi beddelkeedna ay magaalooyinka ku dhibaateeyaan bulshada muslimka taariikhdu markii ay ahayd shan iyo labaatankii abriil laba kun lix iyo labaatan waxaa dalka maali ka dhacay weerar ay si heer sare ah u soo agaasimeen mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin kaasoo si isku mid ah loogu beegsaday fariisimo ciidan iyo magaalooyin muhiim ah oo ay ku jirto caasimadda dalka maali ee bamako waxaana cadowga sida muuqatay weeraradaas lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh khasaaraha ugu weyn ee dowladda maali soo gaaray waxa uu ahaa dhimashada wasiirkii gaashaandhigga ee waddankaas saydo camaara oo ahaa ninkii ka dambeeyey heshiiskii ciidan ee u dhexeeyey bamako iyo moscow islamarkaana lagu keenay murtasaqadan weerarkan ma uusan keliya ahayn ayay warbixintu tiri howlgal milatari balse waxa uu muujiyey daciifnimada sirdoon iyo howlgallada ay ciidanka ruushka ka wadaan gudaha waddanka maali iyo qaabka ay u shaqeeyaanba haddaba maxaa fashilkan xooggan ku keenay guutadan afrika ee uu ruushku dacmiyo sida ay qabaan aqoon-yahano uu ka mid yahay christopher folconer qaabka amni ee uu ruushku u dhisan yahay ciidankiisa ayaa ah mid aanan loogu talagelin in ay ka dagaalamaan gudaha afrika islamarkaana ay ka hortagaan ciidamo milatari ahaan u shaqeeya qaabka mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin taasi beddelkood hadafka ugu weyn ee galbeedka afrika ay u yimaadeen ayuu wargeysku yidhi waa laba arrimood oo waaweyn tan koowaad ayaana ah in ilaalin ay ku sameeyaan maamulka milatari ee maali iyo in xukuumaddan riddada ah ay ka ilaaliyaan in ay dunto arrinta labaad ayaa ah dhaqaale urursi sida wargeyska uu caddeynaya kheyraadka waddankaas ayuu ruushku waxa uu ku sameynayaa daabulasho xooggan murtasaqadiisan ayaana hareeraha ka fadhiya goob weliba oo kheyraad uu ku jiro qofkii rayid ah ee isku dayana in goobahaasi uu taga ayaa lagu waramayaa in dil loo geysanayo natiijadu waxay noqotay in ciidanka caloosho dushaqaystayaasha ah halkii ay dagaal milatari geli lahaayeen hadafkii ay u yimaadeenna ay diiradda saari lahaayeen in awooddoodii ay u weeciyeen dhanka rayidka islamarkaana ay xasuuqyo ba'an geysanayaan tusaale waxay warbixintu u soo qaadanaysaa xasuuqii ka dhacay tuulada mayor sannadkii halkaas oo murtasaqada ruushku ay ku dileen ilaa shan boqol oo qof oo reed a sii xoogaysiga awoodda mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee galbeedka afrika iyo daciifinta ku socota murtasaqada ruushka waxay warbixintu sheegaysaa in fashilka ku yimid maamulka maali uusan keliya ahayn mid ku kooban waddankaas balse waxa uu qoobgariir xooggani ka jiraa ayaa la yidhi gobolka saaxilka oo idil mujaahidiinta ayaana ku sii xoogaysanaya waxaana gadaalu gurasho xooggan sii sameynaya murtasaqadii ruushka gunaanadkii waxay warbixintu tiri moscow waxay isku dayeysaa in fashilka ku yimid ciidankeeda ku sugan galbeedka afrika ay dusha uga tuurta quwadaha reer galbeedka balse xaqiiqada taalla dhulka ayaa ah in ciidankan calooshadu-shaqaystayaasha ah ay yihiin kuwa iyaga lafahooda u fashilmay weliba si dhammaystiran guud ahaana dhegaystayaal waa inaga intaa xubinta aan markana dib ugu laabanno dhanka walaalkeen suheyb cabdulaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada afar iyo tobanaad ee taxanaha asiira nabawiyah duruusun wa cibar iyo walaalkeena mucaadi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآله مريانين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatam alambiyaa'i waarusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaan u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaana alxaraka aljihaadiya iyo adariica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidni illaahi tacaala anaan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeenna inaan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
بدين محمد بلغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
sidaan horeyba u soo tilmaamnay markii ay soo islaameen xamse iyo cumar waxay quraysh la soo shir tagtay tallaabooyin cusub iyo culaysyo hor leh kaasoo isugu jiray makri iyo shirqool dhagaraysan rabshad iyo qallafsanaan bannaanka taallaa waxay quraysh xoojisay cadaadiska noocyadiisa kala duwan taas oo ka beddelan wixii ay filayeen muslimiintii ka soo laabatay dhulka xabashida culayska ay dhaayaha saareen ayaana ku kallifay inay mar kale qorshaystaan in ay u hijroodaan dhulka xabashida ibnu sacad oo ka mid a culimmada sayarka wuxuu leeyahay markii asxaabta nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam ay ka soo laabteen hijradii koowaad ee xabashida waxay tolkooda kala kulmeen dhibaato ka daran tii hore markaas buu rasuulka salallaahu calayhi wasallam u fasaxay inay mar kale u hijroodaan dhulka xabashida hijrada labaad ee ay saxaabadu ugu ambabaxeen xabashida waa ay ka tira badnaayeen hijradii koowaad waxaana ibnu isxaaq iyo ragga siirada weriya tilmaamayaan in tiro ahaan ay saxaabadu dhammaayeen ugu yaraan siddeetan iyo saddex ruux waxaa ka mid ahaa ugu yaraan siddeed iyo toban haween ah oo ay kow iyo toban ka mid ah ka soo jeedaan reer quraysh halka toddobada kalena ay ka soo jeedeen qabaa'ilada kale waxaa intaasi sii dheer owlaaddii ay horey u kaxaysteen iyo kuwa halkaas lagu dhalay markii ay quraysh aragtay in muslimiintu ay dhulka xabashida ku heleen nabad iyo amni waxay go'aan ku qaateen inay wefdi u diraan najaashi oo ahaa boqorkii xabashida si ay ugu qanciyaan inuu muslimiinta ka eriyo dhulka uu ka taliyo laakiin wax dhibaato loo arko oo khayr xambaarsan ayaa jiro e waxay iyagoo aan ku talagelin wafdigii quraysheed ay sabab u noqdeen inuu diinta islaamka galo boqorkii xabashida muslimiintii u tagtayna ay si buuxda u helaan nabad iyo kalsooni wafdigii quraysh markii uu gaaray dhulka xabashida ayna u tageen najaashi wuxuu najaashi u yeeray muslimiinta si ay uga jawaabaan su'aalaha iyo waxyaabaha ay soo bandhigayaan wafdiga waxaana muslimiinta afhayeen u noqday in adeerkii rasuulka sala allahu calayhi wasallam jacfar ibnu abi daalib umu salama radiallaahu canha oo ka mid ahayd muhaajiriintii u hijrootay dhulka xabashida hijradii labaad ayaa iyadoo ka sheekaynaysa arrintan waxay tidhi markii aan degnay dhulka xabashida waxaannu deris la noqonnay najaashi oo ah deriskan ugu wanaagsan waxaan ku nabad helnay diinteenna allaah ayaana caabudnay cidnanna ma dhibi jirin wax aan dhibsannana ma maqlin markii uu quraysh warkaasi gaaray waxay ku tashadeen inay noo soo diraan laba nin oo ad adag kuwaasoo hadiyad ahaan u soo qaaday waxa ugu wanaagsan ee maka yaallay oo noqday harag la qallajiyey najaashi oo keliya uguma soo talagelin hadiyadda ee waxay sidoo kale hadiyado u soo qaadeen saraakiisha ciidamada ragga ay soo direenna waxay kala ahaayeen cabdulaahi bnu abi rabiica iyo camr ibnulcaas wafdigii quraysh ayaa hadiyado guddoonsiiyey saraakiishii najaashi waxayna ka codsadeen inay ka dhaadhiciyaan najaashi in su'aal la'aan uu soo wareejiyo saxaabada si ay ugu celiyaan magaalada maka arrinkaas oo ay saraakiishu soo dhoweeyeen iskuna dayeen inay ka dhaadhiciyaan najaashi umu salama radiallaahu canha oo inoo sharaxaysa wixii dhacay waxay leedahay najaashi aad ayuu u carooday wuxuuna yidhi alle ayaan ku dhaartaye ma dhiibayo dad waddankayga yimid oo deris ila noqday dadyowga kalena iga doorbiday ilaa aan uga yeero oo aan weyddiiyo waxa ay sheegayaan labadaa nin haddii ay dhab noqoto waxay sheegayaan markaas waan wareejinayaa haddii aanay sidaasi dhab ahayn waan difaacayaa derisnimadoodana waan dhowrayaa intaba ay derisla yihiin haddaba markii uu najaashi u yeeray saxaabada maxaa dhacay sidee bay u dhacday dooddii dhex martay najaashi iyo jacfar ibnu abidaalib oo ku hadlayay afka saxaabada sideese ayuu uga jawaabay shubahaadkii ay fureen wafdigii qoraysh waxaan su'aalahan hor dhignay asheekh abu muxamed qisadan waxay ka mid tahay qisooyinka cajiibka ah oo siirada nebiga sala alla alay slm laga sheekeynaya saxaabada qisooyinka dariifka ah oo aad u cajiibka ah ayay ka mid tahay mushrikiintii quraysheed markii muhaajiriintii ay xaggan soo aadeen dhanka xabashida ammaanna ay ku heleen arrintaas qoraysh waxay ku noqotay laf dhuun gashay aad bay u dhibsadeen qorshayaal badan bay sameeyeen waxaa ka mid ahaa laba noocul culus bay soo direen camar binulcaas cabdullah bin abi rabiica intaysan islaaminin weeye hadiyooyinkii maka kuwii ugu qaalisanaa bay soo aruuriyeen waxay u soo direen najaashi iyo dadkii ku xeernay xaashiyadiisii nooyinka way soo baxeen najaashi bay u imaadeen intaysan marka imaanin oo najaashi isu imaaninin xeelad bay samaysteen in marka hore la kala laaluusho dowladda iyo dadka u shaqaynaya nimankii marka ku xeernaa najaashi ayay maaragtay waxay ku dhaheen arrintaasaan rabnaa in nimankan la cayriyo ayaan rabnaa qorshana waan keennay waxaan wadnaa hadiyooyin nimankii marka waxay siiyeen hadiyooyin waxay ku qanciyeen nin maaragtay meligana ay kula qanciyaan in nimankaas la dhibaateeyo oo la cayriyo way marka way la qaateen waxay marka dhaheen marka hadhow jalsada la imaado nagu raaca nagu raaca almuhim meeshii marka waa la isugu imaaday waa hadleen marka labadiina marka waa hadleen camar bin caas iyo cabdullah bin abi rabiica waxay dhaheen boqorow waddankaaga waxaa soo gaaray niman dhallinyaraa oo sufaha ah oo waxmagarada oo diintii dadkooda ka soo tegay taadana aan soo gelinin diin cusubna wata annagu ma naqaan diintaas adna ma taqaanid waxaana soo diray madaxdii ay ka dhasheen odayaal dhaqameedkoodii qabiiladoodii si aad u soo celiso nimankaas ayagaa kaa yaqaana ayagaa waxay yihiin yaqaana arrintaas ayaan kaa rabnaa nimankii la soo laaluushay oo ku xeernaa najaashi waxay dhaheen waa runtood dadkaas ayaa kaa yaqaana boqorow dadkooda u celi dadkaasna waxay rabaan u yeel camar iyo waxay dhibsanayeen aad u dhibsanayeen saxaabada in jaanad la siiyo ay ku hadlaan dee najaashi nin caadilu ahaa arrintii waa u qalmi weysay wuxuu yidhi maya maya nimankan u yeeraynaa xogtaan ka qaadaynaa axwaashoodan qaadaynaa marka waan eegaynaa marka halkan marka wey qisada meesha cajiibka halkan weeye markii saxaabadii ay isku imaadeen afhayeenkooda markaas wuxuu ahaa muslimiinta u hadlayey jacfar bin abi taalib radia allahu tacaala canhu saxaabada waxay go'aan ku qaateen maanta inay xaqa sheegaan waxay dhaheen boqorow annagu jaahiliye ayaan ku jiri jirnay fiiri yacni waxaa la rabaa qofka muslimkaa in diintiisa u caddahay waxa uu aaminsan inuu sharxi karo uu gadi karo yacni cadow iyo sadiiq inuu ku qancin karo inuu yaqaano wax horta isagu xambaarsan yahay iyo dacwadiisa iyo maaragtay malaamixdeeda iyo akhlaadda waaweyn oo ay leedahay inuu yaqaana la rabaa war marka cajiiba oo aad u khulaasaysan oo diintii islaamka la khulaaseeyey meesha la joogan waad garanaysaa waa mawdin oo yani is imtixaanayo waxay dhaheen boqorow annagu dad liitaan ahaan jirnay oo jaahiliye ah asnaam baan caabudu jirnay baktikaan cuni jirnay fawaaxish baan samayn jirnay raximkaan goyn jirnay deriskaan xumayn jirnay keenna xoogga badan daciifkuu cuni jiray saasaan ku jiri jirnay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo soo saaray rasuul naga dhashay nasabkiisa aan naqaano runtiisa aan naqaano ammaanadiisa aan naqaano muxuu noogu yeera allah inaan waxidno keliga caabudno shirka aan ka bara'a qaadanno dhagaxdaan iska tuurno awtaanta aan tuurno wuxuu naamray inaan run sheegno ammaanada in la guto qaraabada la xidhiiriyo dariska la hagaajiyo xumaanta la iska dhaafo dhiigga la ilaaliyo beenta la iska daayo cagoonta xolada loo daayo gabdhaha aan la qadfinin alla keligii in la caabudo in la tukado salaad iyo soon iyo saka la imaado marka waan rumaynay waan raacnay allah keligiis baan caabudnay shirki lamaanaan imaanin wixii rabbi naga xarima waa xarimnay wuxuu noo banayay waa banaynay saasaan ku jiri jirnay annagoo sidaa markaa dadkeennii baa nagu xadgudbay waana dulmiyeen waana dhibaateeyeen waana fidneeyeen siay noogu celiyaan shirki iyo jaahiliyo khabaa'istaan ugu laabanno markayna dulmiyeen na dhibaateeyeen oo ciriirna geliyeen diintii ilaahay naga hor istaageen waa ka soo tagnay beled meesha waxaan waddankaagaan soo doorannay adaan ku rabnay inaan kula dariisno waxaana aaminsanayn oo rajaynaynaa in agtaada berigow nala ku dulmin doonin saas marka arrintu weeye saasaan ku imaanay najaashi marka wuxuu yidhi markay saas dheheen oo jacfar saa ku hadlay ma haysaa buu yidhi diinta hadda aad sheeganaysaan wax ma ka haysaa waa halka marka cajiib weeye qaala nacam akhri baa leeyi wuxuu ku akhriyey marka suuratu maryam awaa'isheeda munaasabadda fiiri suuratu maryam ayuu ku akhriyey bilowgeeda wuu ooyey marka najaashi waa ooyey dadkii kalena waa ooyen la joogay nimankii kale oo saraakiishiisa ahaa aad baa loo ooyey waa la wada jidbooday najaashi wuxuu yidhi waxa hadda aad akhrinayso iyo wixii nebi ciise la imaaday hal meel bay ka imaadeen wallaahi baan ku dhaartay inaan nimankaan idiin dhiibinin saasay ku dhammaatay jilsadii ayadoo aad nimankii uga xumaadeen marka wuxuu yidhi marka halkaa markay kala tageen cabdulaahi iyo camar binulcaas ayaa marka camar baa marka wuxuu yidhi wallaahi la aatiyannahum hadan bimaa asta'suru bihi khadra'ahum nimankaa berri baxar baan gelin doonaa meel xun baana taaban doonaa waxbaa ku dhici doonaa cabdulaahi wuxuu ku yidhi maniyo saaha samaynin nimanku waa qaraabo habana khilaafeene maya camar wuxuu maya maya maalinkii dambaa la soo laabtay waxay marku dhaheen waa kan arrinta marka waxay dhaheen boqorow nimankan hadda aad soo dhowaysatay ciise oo aad aaminsan tahay arrin musiibo ah mayay ka aaminsan yihiin najaashi wuxuu u diray nimankii saxaabadii wuxuu nimanka hala ii keeno saxaabadii marka waa naxeen waxay go'aan ku qaateen maanta inay runta sheegaan mahma kaana alamru cinda almawaaqif alxarija baaba dadka la kala bartaa marka jacfar marka markii waa la keenay marka wuxuu dhahay maxaad ka aaminsan tihiin nebi ciise la weydiiyey marka jacfar wuxuu yidhi waxaan ka aaminsannahay inta nebigeenu noo sheegay ciise waa cabdullaahi wa rasuuluhu wa ruuxuhu wa kelimatuhu alatii alqaaha ilaa maryam najaashi marka wuxuu ul buu soo qaatay wallaahi wuxuu yidhi hadda intaaad sheegayso waa intii nebi ciise u sheegay halna kagama duwana nimankii marka saraakiishiisii ahaa baa qaylqayliyo yani oo meeshii maaragtay waxay muujiyeen kacdoon iyo maaragtay inay qurufquruf dhahaan oo hoos ka hadlaan wuxuu yidhi wa ina khartum wallah wuxuu yidhi hala siiyo nimankan wixii laga qaatay oo hadiyad ah anigu rishbo ma qaadanayo mulkeyga rishbo ku qaadan mahayo nimankaasna xor weeye meeshay rabaan ammaan weeyaan cidna lama hadli karto halkaas ayay qisadii cajiibkaad ku dhammaatay oo gartii qorayshna waxaa weeye way ku laabatay meeshiina facshariya ceeb baa ka dhacday saxaabadii way guulaysteen labadii marka la soo dirayna iyagoo aad u murugaysan ayay laabteen macrakadiina waxay raacday guusheedii muslimiintii lagada tiro badnaa oo dhulkoodii laga soo ceeshay xaggana looga daba tegay marka qisooyinka noocaan cibar iyo cidaad baa ku jira waxaad garanaysaa dacwada hadda aan maaragtay xambaarsannahay tan baa loo soo maray marka mar kasta inaad diyaar u tahay taariikhu dacwa islam inaad akhriso loon kasta oo soo marayna inay ku soo martaa dhici kartee dulqaad in lagaa hela ayaa la rabaa muslimow sida aan maqalnayba jawaabihii geesinimada iyo garashada xambaarsanaa ee uu bixiyey jacfar ibnu abitaalib radiallaahu canhu intii uu hor fadhiyey boqorka xabashida waxaa si cad uga dhex iftiimaya miisaanka shakhsiyaddiisa iyo qotodheerida fahamkiisa wuxuuna jacfar lahaa xirfad sarraysa oo dhanka siyaasadda warfaafinta iyo dacwadaba leh wuxuu tiriyey ceebaha ay leedahay diinta jaahiliyadda isagoo u soo bandhigay suurad qofka maqlaya uu ka didayo ujeedka uu lahaana waxay ahayd in quraysh iyo shirkiga ay ku jirto uu suuraddeeda dhabta ah tusiyo boqorka dhanka kalena wuxuu bannaanka soo dhigay shakhsiyadda wanaagsan ee rasuulka salallaahu calayhi wasallam iyo sida uu isaga diiday inuu ku lug yeesho sifaadkaasi liita ay qurayshi leedahay wuxuu kaloo daaha ka feeday maxaasinta islaamka iyo sida ay diinta nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam u waafaqsan tahay diimihii lala soo diray ambiyadii hore ee reer bani israa'iil ayna yihiin diimo ku salaysan akhlaaqda ah in laga dheeraado caabudidda asnaamta runta oo la sheego ammaanada oo lagu dadaalo qaraabada oo la xidhiiriyo deris wanaagga iyo wixii la mid ah wuxuu sidoo kale jacfar ibnu abitaalib radiallaahu canhu ku ammaanay najaashi wuxuu ehelka u yahay ee uu ku tilmaaman yahay sida inaan agtiisa lagu dulmin isla markaana uu yahay qof caadil ah wuxuu caddeeyey jacfar ibnu abitaalib radiallaahu canhu in dunida oo idil ay ka soo doorbideen najaashi maadaama uu yahay nin wanaag ku tilmaaman markii jacfar laga codsaday inuu akhriyo wax ka mid ah waxyiga lagu soo dejiyey nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam wuxuu doortay suurad munaasab ku ah nasaarada oo ah suuratu maryam taasoo ka ilmaysiisa najaashi iyo baadiriyaashii la joogay fadhigii garnaqsiga ahaa wuxuu ku soo dhammaaday inuu najaashi ka markhaati noqday in muhaajiriintu yihiin dad run sheegaya isagoo go'aansaday inuu ka mid noqdo dadka rumaysan nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam haddaba waa maxay cibarka iyo duruusta ku jirta hijradii muslimiinta ee dhulka xabashida iyo garnaqsigii jacfar ibnu abitaalib maxayse yihiin casharada ay ka baran karaan ducaadda muslimiinta dadka mu'miniinta hadda caqiidadooda ay ku sugnaadaan oo dhibta ay kala kulmayaan dadka ashraarta ee ahlu baadilka ay ku sabraan caqiidadooda ay ku adkaystaan taasu daliil waxay u tahay sidqu iimaanihim iimaan dhaba inuu qofkan ku jiro qofkan dhibta oo adkaysanaya ee gaala waxay ku samaynayso naftiisa iyo maalkiisa iyo nabadgelyadiisa ay u geysanayso hadduu ku sabro oo isdhiibi waayo oo maaragtay uu ku adkaysto arrintaa waa arrin daliil u ah iimaanka qofkan ku jira inuu iimaan dhaba yahay oo ay diintu ka dhab tahay marka waxyaalaha maaragtay markiiba kugu soo degdega maskaxda kusoo degdegaya waxaa weeyaan naxariista nebiga sal ly salam suu saxaabada ugu naxariisan jiray suu ugu roonaa ayaa kuu soo degdegaysa iyo inuu aad ugu dadaali jiray inuu maaragtay amnigooda iyo iyo xasilaantooda inuu ilaalin jiray taa waxaa markaa waxay ku tusaa inuu u diray markii maka lagu dhibay saxaabadii lagu dhibay inuu yidhi dhul baa jira layaada xabasha uu ka taliyo malik caadil ah malik boqor caadila ka taliyo oo dadka agtiisa aan lagu dulmiin meeshan aad ba ugu dhibaatooteene halkaa aada say diintiinu idinku badbaado oo aad xoogaa ugu nafistaan marka nebigu waa diray ragga ayaga ah marka diintoodii bay ammaan heleen meel fiican bay ka heleen ninkii xabashig ahaa oo najaashi la odhan jiray tarbiyada nebigu markaa asxaabada uu rabeeyey oo hoggaanka muslimiinta uu rabeeyey raggii dee saabiqiin alawaliin uu rabeeyey waa arrin loo baahan yahay kulli casrin iyo kulli wakhti loo baahan yahay oo in maarata si wacan looga fikiro oo la ilaaliyo dadkan maaragtay diinta hoggaanka u ah ama jihaadka hoggaanka u ah raggaas in la ilaaliyo maaragtay jiritaankooda iyo amnigooda aad loo ilaaliyo waa arrinaan ka barano nebiga raggaa isagaa diray irbal diintiina halkaas kula dhuunto maaragtay reer maka iyo cadaabkooda ka baxsada iyo dhibtiina ku hayaan xabash waxay u noqotay oo kale maaragtay caasimad ixtiyaadi ah ku meel gaadha waa meel maaragtay ku meel gaadha oo muddo inay ku badbaadaan la rabo waa meel hadhow marka ay iska urursan karaan oo diintooda markay ugu badbaado hadhow ay ku soo biiri karaan ciidankii kale iyo meeshii markaa lagu tashado in loo aado oo la dego oo meel rasmiga laga dhigto sidii madiina o kale markii dambe ay noqotay nebiga arrimahaas o dhan sal sl ka fekeray waxaa kaloo hadaafta ama yoolka maaragtay loo hijrooday xabasha ka mid ahaa ahdaaf badan bay lahayd sidaa darteed nebigu wuxuu aad u ilaaliyey inuu doorto dad fiican oo dadkan hogaamiya dadka u xabasha u dirayo ama ardul xabasha u dirayo inuu rag u xulo rag maaragtay u qalma hawshaa inay isu taagaan oo islaamka inay sharxaan oo xataa dadka gaarsiiyaan oo maaragtay xataa quraysh berri hadday maaragtay raggaa ka daba tagto rag isdifaaci kara oo xaqooda caddaysan kara oo najaashi nasraaniga markaas ahaa markii dambe u islaamee u caddayn kara diintan ay wadaan waxay tahay iyo inay xaq tahay u bayaamin kara ra'yul caamka waxaa layidhahdana qancin kara saxaabiga weynaa la odhan jiray jacfar ibn abi taalib ayaa markii dambe hoggaan u noqday raggii u hijrooday xabasha oo xagna qoyska nebiga ka mid a oo nebiga qaraaba yihiin in adeerka rum ah xagna nin aad loogu yaqaano degenaansho iyo fasaaxa iyo inuu dadka qancin karo ayuu hoggaan uga dhigay marka joogitaanka uu maaragtay nebiga in adeerkiis oo jacfar ah iyo cuthmaan ibn cafaan oo gabadhiisa ninkii qabay ah iyo gabadhiisii lafteeda ruqaya bintu maxamed dadka uu ku daray oo yidhi baxa oo halka aada dadkaasoo dhan waa arrin tusaysa akhtaarta iyo dhibta imanaysa iyagu waajahaan marka horraysa marka adigu amiir tahay ama qaa'id tahay haddaad qaraabadaada ilaashatid ama wiilkaaga ilaashatid ama dadka kugu dhow oo dadka kala dirtid arrin fiican maaha hadday arrintu kaa dhab tahay inta qoyskaaga kugu hareeraysan baa marka hore lagu tuuraa meesha daran iyo meesha maaragtay adag si arrintu loo ogaaday kaa dhab tahay ikhlaas ay kaa tahay waad garanaysaan maalintii beder markii laisku leynayey mubaarasada markii loo baxayey markii hore nimankii qoraysheed ee soo taagay yaa noo soo baxaya saddex wiiloo ansaara u soo baxay iyagaa diida qorayshtaa diida waxay anagu maya inagu waxaan rabnaa raggii makaaniga kaga soo hijrooday ilma adeerradayaan rabnaa nebigu marka ayuu kiciyey saddex aalubeydkii ayuu kiciyey qumiya xamza xamsa oo istaag qumiya cali cali ibnu daalib istaag qumiya cubayda ibnuxaaris inaad dadkii dadkuugu xigay aad ku tuuraysid meesha adag waa arrin maaragtay nebigu adeegsaday maanta qiyaadada joogtana looga baahan yahay in laga helo arrintaas iyadoo arrin oo nebiga lagaga dado sal l salam waxaa kaloo ka faa'iidaysanaynaa arrinta xabasho nebigu u diray saxaabada u diray iyo loo hijrooda inay bannaan tahay mashruuc tahay khuruuju min alwaddan waddankaaga inaad ka bixi karto waddankay ka baxayeen wuxuu ahaa meeshii ugu fiicna waddanka ilaahay maka bay ahayd laakiin markii diintii ku badbaadi weyday inay ka baxaan mashruuc bay noqotay nebigu wuxuu ka baxa buu yidhi marka hadduu goormo weeye markuu mashruuc noqonayo bixitaanku hadduu yahay inaad diintaa la baxsanaysid meel kastoo diintaada lagu dhibo oo diintaada xor ugu noqon weydo inaad ka baxdo waxay noqonaysaa mashruuc xataa dhulkaad aadayso dhul gaala ha noqdo dhul gaala hadduu doono ha noqdo sidii daxabashoo kale markuu nebigu dirayo dhul muslim may ahayn daaru islaam may ahayn ahlu xabasha waxay nasaaray ahaayeen niman nasaaray ahaayeen waxay ahaayeen kiristanay ahaayeen nebiyullaahi marat ciisa ilaah ka dhigtay ahaayeen laakiin mar haddii diintii ku badbaadayso oo maka diintii hadday ku badbaadi weyday meesha hadday ku badbaadayso oo daruura ay keentay diinta lala baxsado way bannaantahy qofku meesha diintiisa ugu badbaadayso dhul gaalaba haatay inuu aado fawaa'idka laga helayo hijiradii xabasho la aaday nebigu inuu doortay sal ly slam isagoo tusaya nuqdad istaraatiiji ah oo uu ku doortay meeshaa ku doortay oo maxay tahay inuu meesha uu ka taliyo malik caadila midda kale nebiga sal waxaa ku tusaysaa inuu aragti dheer lahaa muxuu ciraaq ugu diri waaye muxuu yamana u dhoweyd ugu diri waaye wuxuu ogaa duwalkan ku wareegsan xaalkooda kooda xun iyo kooda wacan buu kala yaqaanay kooda caadilka iyo kooda daalimku kala yaqaanay taas ayaa maarata ku kaalmeeyey inuu doorto dee meel aamina oo hijradu ay saxaabadu u hijroodaan nebigu markuu rogrogay arrinta xabasha ayuu doortay leanna war buu ka hayaa waxaa hareeriisa dowladaha ka dhisan oo dhan war buu ka hayaa mid walba waxay ku sugan tahay nebigu wuxuu ogaaday meesha la xabasha inuu ka taliyo malik maaragtay caadila oon dadka agtiisa lagu dulmin saasuu ku doortay waxaa kaloo ka mid ah arrimahaas saxaabada nebigu markuu dirayey xis amniga ama dareen xagga amniga ayuu isticmaalay oo ay saxaabadu marata arrintaa ku dhaqmi jireen oo nebiga ka barteen oo markay baxayeen dhuumashay ku baxeen markay xabasha aadayeen ismay muujinna si qarsoon oo weliba tartiib tabtiiba iyo caddad yar bay ku baxeen
بضرب البيض أو طعن العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء marka laga yimaado hijrada iyo dhulka xabasha dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay xilligii la joogay maka waxaa ka mid ahaa geeridii ku timid qaar ka mid ah dadkii garbaha iyo gaashaanka u ahaa suubanaha salallaahu calayhi wasallam haddaba arrintaas sidee bay u saamaysay rasuulka allaah sidee buu ku qaabilay dhacdooyinkaas xanuunka badan maxaase duruus iyo cibar ah oo ku jira dhacdooyinkaas waxaan ku eegi doonnaa xalqada xigta ee taxanaheenna insha allah
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balannah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu